waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da waana qaybtii toddobaad taxanihii ku saabsanaa soomaalida iyo caanaha dhegaystayaal qoys ahaan geel iyo ari ku filan ayuu lahaa reermiygii ay isku dagaanka ahaayeen uma uu hodansanayn waxaase lagu tirin jiray kuwa ladan inkastoo ay arrintu sidaas ahayd haddana wixii uu haystay uma ay muuqan jirin dhaca hantida dadka kale wuxuu ahaa nin marab loogu daadshay taasina waxay cuskanayd hiddihii jiray iyo tabihii lagu soo barbaariyey wuxuu kala mid ahaa raggii ay isku faca ahaayeen maalintii dambe isaga oo duulaan qalqaalinaya oo reero geel badan lagu sheegay u ciidan urursanaya ayaa waxaa la soo joogsaday oday adeer ugu aadanaa oo mar walba qaadka xoolaha dadka kale dhallinyarada ka waanin jiray markaas buu ku yidhi maandhow caanaha inta kaa batay aad dhiiraha iyo haamaha ula adahay iyo xoolaha aad ka maashaaba kugu filan kaana badaneh iyaga iimaanso ha jalleecin moorada islaameed iyo geerasha ugu xeraysane waxaad jalleecdaa kuwaaga oo iyaga indhaha ku qabowso haddiise aadan cagaha dhigin waxaan kaaga baqayaa wax badso wax beel bay leedahay inay kugu dhacdo waxaan kaaga baqayaa maalin maalmaha ka mid ah inta adigana lagugu soo duulo in lagaa mooraduugo tuldaha xalaasha ah ee aad aabbaha ka dhaxashay iyo kan badane aad ku soo biirisay reer hebel iyo reer hebelna aad ka soo qaadi jirtay waxaan kaaga baqayaa mucurto awgeed in lagu arko goor waagii bariyey adigoo dhiil gabowday la kalaahsan oo cidaha xoolahooda maaraya kula dhex wareegaya si aad caana ugu hesho carruurtaada oo hal iyo sac toona aan loo reebin hoy dadka eebbe ka fadhiiso hebelkii lala talinayey rabbi ma solansiin hadalkii odayguna wuxuu noqday waana dhaga awdan ku dhacday wuxuuba ka horgeeyey dood adagoo dulucdeedu ahayd adeerow habeenkii markaan dhinaca dhulka dhigo ilaa aan indhaha isgeliyo waxaan ka baqaa maruun inaan caano waayo taas baana iigu wacan duulaanka aad iga waaninayso xoogsi kale ma aqaanne haddaad ii ballanqaadayso xeryaha ay xooluhu iigu jiraan meeshii ka bannaanba inaad neef soo taagayso dib dambe abaabul duulaan iiguma arki doontid haddii kalese ha isku kay daalin markaas baa raggii goobta joogay ee labada nin isu dhegaysanayay ku ka mid ahay wuxuu yidhi qodhay iyo xeraday odagu gar buu leeyahayoo dadka xoolahooda in la dhacaa sharci iyo xisti midna kuma wanaagsana hebelna gar buu leeyahay oo nin caana waa ka cabsi qaba fadhigu waa u doqonnimo wax badan ayaan maqli jiri laba garood oo iska garab dhalata waa la arkaa laba bilood oo iska garab dhalatase lama arko waxay ahayd maahmaah aan shaki ka qabi jiray maanta ayaanse dhab u rumaysta sheekadaas gaabani waxay mar kale inoo muujinaysaa meeshii sare ee soomaalidii hore ay caanuhu ka joogeen iyo guud ahaan sidii iyaga iyo jiritaankoodu ay isugu dhafnaayeen taasna aan tusaale hor leh idinka siiyo waa bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo afartannadii qarnigii aynu soo dhaafnay dagaalkii labaad ee dunida ayaa meel walba ka aroosan dalka soomaalida waxaa ku diriraya talyaani iyo ingiriis mid walibana wuxuu halgan ugu jiraa geeska afrika siduu isagu ugu hari lahaa kan kalena uu uga eryi lahaa haddiiba ingiriiskiibaa u haray ha yeeshee waxaa khalkhal weyne la soo gudboonaaday ganacsigii badda ee xeebaha soomaalida isaga gooshi jiray saa waxaa mar qura la waayey badeecadihii ay reermiyigu magaalooyinka u doonan jireen ee indhawaanaba noloshooda lagaba maarmaanka u noqday ma arage ma aragtay ayaa waxaa noqday dharkii markaasoo dadka intiisa badani ay xihan jireen dhuu oo ah harag la magdeeyey khayraanna way odhan jireen waxaa iyagana la waayey sonkortii caleentii shaaha timirtii bariiskii iyo wax alla wixii ay safaradu intay bandarrada ka soo rogaan ay baadiyaha keeni jireen taasi markay dhacday baa laba loo kala baxay nin wixii uu u bartay ka samri waayey oo shaahi oo indhaha ku kala qaadi jiray goor noolba caloosha ku haya iyo mid iska iloobay oo naftiisa ku waaniyey oo heedheh shaahaba sharaha kuugu horraysaye maxaad ugu barooran madcaanaha kulul ee xoolahaaga iska durduurati iyagaaba kun jeer ka wanaagsan raggaa dambe ayaa waxaa ka mid ahaa ismaaciil mire darwiishkii la odhan jiray tuulooyinkii sokorta iyo caleenta looga soo iibin jiray markii loo sheegay rubucna allaha ka dhige in waxba laga soo waayey qariirad mararna lagala soo laabtay ayuu samray sac dhowaan u dhalay oo daruur la odhan jiray intuu midhacsaday ayay ka dhaadhacday in shaaha iyo qaxwaba ay caanihiisu uga fiican yihiin markaas buu tiriya tix dhowr ujeeddo uu kaga hadlay si aan ka soo qaadan doonno ararta oo uu ku tilmaamay dagaalkii markaa dunida ka socday iyo siday caanaha sacu ugu fillaayeen shaahiina ay u ilowsiiyeen wuxuu yidhi digta dhici dayuuradaha lali diifadiyo qiiqa dildilaanka daranbaabiga iyo dunida ciiraysa dukaamada afxiran uumiyaha kala dabayl raacay minawaaradaa wada degay iyo meydka dibadaystay iskuduulka duunyada la dhici dala'a meeraya dani igama hayso oo darwiish daacadaana hayab qaxwihiisa la ii diirin jiray daayay hadalkiisa caanaha daruur baan intaan dhamma dawoobaaye mana doona soor kale haddaan doobi xaabsado e daa'imow adaan kuu xamdiyey way danqumisayab wax sidaas la ahaado iyo hodantooyada qofka iyo qoyskaba waxay caanuhu astaan u ahaadaanba waxaa la soo gaaray kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waa markii gobollada soomaalida qaar ka mid ah intay xoroobeen ay midoobeen reermiyi badani waa markay magaalooyinka soo galeen waa halbeegga hodannimadu waaguu isbedelay ee la isweydiin jiray ma waxaa habboon in sidii hore xoolaha iyo caanahooda oo qura lagu noolaado mase waxaa toolmoon dowlad baa la noqday in heerkaa la dhaafo taana aan ku tusaaleeyo taxa ay isdhaabsadeen allah u wada naxariistay cumar cigaal iyo aadan yuusuf oo aadan carab loo yiqiin waxay ahaayeen laba gabyaayoo isku ilkabeelay xinif maansana ay muddo dheer ka dhexayn jirtay nin waliba midka kale goldalooladiisa ayuu ilbaadsan jiray dabadeedna intuu u gabiyo ugu halqaban jiray maalintii dambe ayaa aadan carab waxaa loo soo sheegay in madaxweynihii koowaad ee soomaaliya aadan cabdulla cusmaan uu laascaanood sadcaal shaqo ku yimid in aad loogu soo dhoweeyey in cumar cigaal goobtaa ka gebyeyoo madaxweynaha ka ammaanay iyo gabaygaas kadib in odayga loo abaalguday oo gacanta loo taagay xiniftii maanse oo isaga iyo cumar ka dhexaysay ka sokow aadan carab wuxuu taageeri jiray xisbiyadii bidixda u janjeeray ee calan casta loo yiqiin kuwaasoo ka soo hor jeeday leegada oo ahaa xisbigii uu madaxweynuhu ka tirsanaa dabadeedna wuxuu tiri tix cumar iyo dowladdaba uu isu mariyey tixalku dheggii oo qurihii uu naga soo gaaray uuna ku andacoonayo inuu yahay nin hodan ah oo caanaha xoolihiisu ay ku filan yihiin sidaa awgeedna aanu dowladba u baahnayn hal dawaar lagu magacaabi jiray oo uu lahaa isaga oo ku dhaadanaya cumarna saboolnimo u qarinaya ayuu yidhi dib jirkiiyo dugaaggu ha baryeen dowladdaa nacaye reerkaba dawaar baa ku filan oo daraacdha leh sidii looga bartay soo uu cumar cigaar inuu jawaabo ma aha mid aanu la raagin ayuu haddiiba soo tuura wuxuu la yaabay horumarka ay dunidu wada tiigsanayso ninkan laga deday ee aan warba u haynin wuxuu la yaabay hal iyo caanaheedu siday ula weyn yihiin iyadoo cirka sare loo kala ordaayo ee farsamada casriga ah ay uumiyuhu u tartamayaan inuu badow yahay isaga oo aadan carab ku tilmaamaya ayuu ku jawaabay adduunyadan hubka iyo saanadda iyo horumar doonaysa ninka yidhi halbaa ii dhashoo ku hanti fooqaaya lama hayno nimaan dowladnimo hari ku ahayne kana hawooday badow hayjad galay hogatuskiisii wadaad ka mid ahaa wadaadadii hore ee soomaalida kol walba oo uu heli karana jeclaan jiray inuu caano dhamo ayaa beri waxaa laga sheegay inuu yidhi milgada sare ee ay caanuhu leeyihiin waxaa markhaati u ah inay mid ka yihiin afarta webi ee aakhiro uunka la jannaynaayo loogu yaboohay laguna soori doono wuxuu sida muuqata u jeeday aayadda shan iyo tobnaad ee suuradda toddobiiyo afartanaad ee qur-aanka kariimka ah waa alladii suuradda ay macallimiintii soomaalidu ku magacaabi jireen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ah inoo joogo isaga ayaana ugu dambeeyey taxanihii toddobada qaybood ka koobnaa ee ku saabsanaa caanaha iyo soomaalida